danta guud kuwa raaja dangaara ka fogaaday dalkaaga u heelan iyaga dooro iyaga dooro danta guud kuwa raaja bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka doorasho oo hadaha oo kale aad ka maqashaan idaacadda himilo doorasho waa barnaamij aan diiradda ku saarno doorashooyinka dalka iyo macluumaad la xiriira toddobaadkanna waxaan kusoo qaadan doonaa oo guddiga baarlamaanka qaabilsanay arrimaha doorashooyinka iyo sida maaragtay dalkan waxaa ka dhici doona mustaqbalka inay kala ka bixiyeen maxaa looga hadlay shirkii toddobaadkan ay yeesheen xisbiyada siyaasadda iyo guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka arrintaa ayaan ku faaqiidi doonaa barnaamijka waxaa soo saaray cali hilowle waxaana farsamaynayo cabdilaahi soo dhowaada dhegaystayaal hagaag aynu gudaha usii galno barnaamijka toddobaadkan waxaa kulan yeeshay xisbiyada siyaasadda iyo guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka waxayna ku soo qaateen sidii baarlamaanku u meelmarin lahaa sharciga axsaabta si xisbiyadu ay ugu gudbaan kuwa rasmi ah ugana baxaan ku-meelgaarnimada shirka oo ka dhacay xarunta villa hargeysa waxaa ka qayb galay inta badan xisbiyada sida ku-meelgaarka ah u diiwaangashan waxaana la soo jeediyey talooyin ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa sharciga xisbiyada qaranka oo haatan horyaallo baarlamaanka iyo qodobo kale dhanka kale maanta waxaa la filayaa magaalada dhuusamareeb inuu ka bilowdo shirka u dhexeeyo madaxda maamul goboleedyada waxaana looga tashanayaa shirkaasi sidii looga gudbi lahaa xilliga kala guurka iyo sida laga yeelayo doorashada dalka ka dhacayso maadaama guddiga doorashooyinku ay codsadeen waqti dheeraada madaxda maamul goboleedyada ayaa haatan ku sugan magaalo madaxda galmudug halka oo shirku ka furmayo haddaba sidee xisbiyada siyaasaddu u arkaan shirkaasi maxaa laga filayaa in ay ka soo baxaan shirkaasi weydiimaha iyo kuwo kale waxaan hordhignay cabdiraxmaan cadow gudoomiyaha xisbiga daldhis bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabilcaalamiin wasalaatu salaam wasalaatu salaam calaa rasuulillah himilo waa mahadsantihiin horta guddiga waa waa guddiga baarlamaanka maaragtay qaabilsanay arrimaha doorashooyinka iyo sida maaragtay dalkan waxaa ka dhici doona mustaqbalka inay kala ka bixiyeen marka xisaabta ayay la kulmeen marka waxaa laga wada hadlaya xeerka xisbiyada iyo iyo guud ahaan dalka xaaladiisa marka un waxaa lagu wada hadlayay shuruudaha xisbi rasmi ah qaabka uu xisbi rasmi ah uu xisbigu noqon lahaa uu doorasho u geli lahaa shuruudahaas waxaa kamid a sagaal gobol oo dalka inuu xafiisyo ku leehay waxaa kamid a ilaa toban kun oo qofood oo maaragtay diiwaan gashaan oo shacabku inay jiraan marka arrimahaas iyo wixii kaleeto quseeyaa laga wada hadlayo marka kulley aragtidii axsaabtu ay ka qabeenna way diibteen dabcan marka shirkaa saasuu kusaabsanaa waayahay caqabadaha hortaagan in la ansixiyo sharciga xisbiyada siyaasadda ay baarlamaanka ansixiyaan ma ka wada hadasheen oo ma isla garateen caqabadaha miday tilmaameen
kolley arrimahaas o dhan waa laga wada hadlay laakiin hadda caqabadaha dalka o dhan bay ka jiraan oo hadda xeerka xisbiga in la ansixiyo oon doorasho lagu gelin hadda macno badan dalkay dadku soo kordhinayso waxaa lagu leeyahay hadda sagaal gobol waa in xafiisya laga furaa dee dawladda ma tegi karto sagaal gobol oo dalka ma ma tegi karto oo xafiisya xafiisyo in laga shaqeeyo oo isku socodka iyo wax kasta iyo xagga amniga iyo nooc kasta inay dhacdo marka dawladdii dhammaan oo federaalkan tegi kara marka xisaabta siyaasadda in la yidhaha sagaal gobol xafiisya ka fur ruuxeedaba dalbiba ah waayo waxaad la socotaa dowlad goboleedyada qaar badan oo kamid oo ma ogol ah xisbiyo siyaasadeed goboladooda laga furo ay ka taliyaan dalka amnigiisu meeshu mara waa la socotaa afar sano oo dalkan dawladdan ay ka jirtay amnigeedu inuu hoos socdaa dareemaysa oosan kor u soconayn marka arrimahaas oo dhan iyo waa laga wada hadlay laakiin hadda waxaan isku afgaraadnay oo meeshaas ma jiro keliya waxay wax naga weydiiyeen iyo waxaan wax ka weydiinay waxay ahayd waxay hayaan iyo waxaan hayno marka waxaan fikrad haynay marka kulley ayaguna waxay kula laaban doonaan insha allahu baarlamaanka sidaan aan maaragtay aan filan guddiga doorashooyinka gudoomiyaha xalimiris xalimyerey maalin dhaweed markay baarlamaanka hor hadlaysay waxay tiri waxaan rabnaa waqti dheeraad ah waqtigaas dheeraadka ah ee soo jeedisay bal sideed u aragtaan haddii aad tihiin xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira waxaan u aragnaa arrin maaragtay baalmarsan wixii dalkan kusoo socday sanadihii ugu dambeeyey oo afartii sanaba mar lays dooranay marwada hadalka jeediso ah waqti dheeraad ahaan rabnaa waxaan umalaynaya waqti dheeraadka haddii lasii xataa in inay inay doorasho qabata la rabo oo nidaamkii lagu qaban lahay sida hore dowladda federaalka wey marka afar sano muddo hadda ku dhow dowladda soo jirtay waxaan malaynayaa waxay fududay weysay in hadda lix bilood ama toddoba bilood oo lagu daro inaysan wax weyn soo kordhayn marka arrintaas waxaan u aragnay un inay inay tahay xarif jiid la doonayo oo lagu banaysanayo wakti ka badan intay hadda gabadhu sheegtay ka badan in la doonayo inay dowladda kusii darsato marka aragtidana waxay tahay wax ku darsi la yidhaahdo dalkan oo baahna dalkan wuxuu u baahan yahay afartii sano mar naystorto si hor ugu socdo toddobaadkan haddan sii dhammaanayo madaxweynaha soomaaliya iyo waxaa la filayay inay kulmaan madaxda maamul goboleedyada shirkaas ugu baaqday shir gooniyah ayayna isugu yeereen inay ku kulmaan dhuusmareeb bal shirkaasi baaqday ay madaxda madaxweynaha la kulmi lahaayeen iyo midkaas ay gaarka u qabsanayaan aragtidiina iyo sida aada u aragtaan wallahi nasiib darre ahayd shirkaas inuu baaqdo sababaha baajiyana dabcan waxaan isleenahay wax tanaasul ma jiraan siyaasadkeedaba waxa weeye waa tanaasul iyo maaragtay iyo in dadka qaar maaragtay ay waxay xaq uleeyihin hataa ay ka tagaan marka nasiib daro waxa ah in dalkan wakti gabaabsiya oo oo dowladda waktiga kasii dhamaanaysa in la joogo dowladduna aysan waktiga haysatay aysan uga shaqaynin dalkan sida iskugu imaan lahaa marka dowlad goboleedyaduna dabcan ayagoo historiga ama taariikhda og madaxweynaha qaranka iyo negotiationkiisa dabcan waxaan umalaynayaa inay inay ka biyadideen waxa meesha kasoo baxayo maaragtay ay ku qiyaaseen mid hadda ayaga aan cunimi karin midda kaleeto in la shiro oo shirka laisku yimaado waxaa ka horeysay mid zoom ah oo madaxweynuhu la galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada marka kaas waxaan umalaynayaa in sidii la rabay aysan kasoo bixin marka waxaan isleenahay arrintaas waa dibudhac weyn oo maaragtay dalku galay isku imaanshaha hadda ay isku imaanayaan dhuusamareeb madaxweynayaasha dowlad goboleedkana dabcan annagu khayr aan ka rajeynayna laakiin umalayn maayo inay inay habboonayd shirkaas waxaa ka habboonaa kii ka horeeya madaxweynuhu ku dhawaaqay in laysku afkarto
madaxweynayaashaasi iyo maamul goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadda waxaa la sheegaa inta badan inay isku raacsan yihiin ama isku taageeraan sidii ay u sameyn lahaayeen kooramkii ama wixii la dhihi jiray kudlada oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligiisii la sameeyey baarlamaankana in qadka laga bixiyo ay doonayaan ayaa inta badan lagu eedeeyaa marka arrintaasi inay jirto muqlata
madaxweynayaashan dowlad goboleed wax lagu eedeeya ma laha dowladda federaalka la wada hoos yimaadaa dowlad goboleedyada iyo xisaabta siyaasadda marka laga reebo doorashada waktigeeda inay ku dhacdo wax kaleetay ka midaysan yihiin onayaan ogahay ma jirto laakiin dowlad goboleedyada waxay rabaan inay doorashada waktigeeda ku dhacdo xisaabta siyaasaddana sidaasay qabaan marka in madan la sameeyo oo oo dib dadka saamileyda siyaasadda iskugu yimaadeen dee waxa weeye waa waa horweyto wey kii xasan sheekhna horweyta keentay oo maaragtay baarlamaanka shaqadiisii qabsanin tanna hadda baarlamaankii oo gabay hawshii maaragtay shacabka soomaaliyeed u doorteen oo ahayd inay inay noqdaan kuwo ilaaliya oo maaragtay accountable u ah dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda ayaa laga rabay marka nasiib daro waxay ku milmeen xukuumaddii waxaad arkaysaa maaragtay inay cambain ugu jiraan ruuxeedu dad badan oo kamid ugu inay cambain ugu jiraan inay wakti lagu darsado marka waxaan isleenahay arrimahaas oo dhan arrimaha xisaabta siyaasadda iyo dowlad goboleedada sabab u yihiin maahan laakiin baarlamaanka iyo iyo dowladda federaalka sabab u ah in maanta dhuusamareer baa iskugu tago oo dowlad goboleeda iskugu tagaan ay ka wada hadlaan maaragtay mustaqbalkan dalkan halku aaday waayahay markaan waa soo gabagabeyneynaa haddii aan su-aal kale kuu raaciyo shirkaasi hadda dhuusamareeb ka dhacayo markii uu soo gabagaboobo dadku waxyaabaha ay sii saadaalinayaan waxaa ka mid a maamul goboleedyada inay dhici karto inay xiriirka si toosa ay yidhaahdaan waa ugu jarnay dowladda haddii ay sidaas dhacdaba ay go-aankaasi soo saaraan maxaa la filin karaa laga filan karaa xaaladda siyaasadeed ee dalka inuu noqdo horta waan ka xumahay ereygan ah xiriirkan jaraya laba dowladood oo kala madax banaan xiriirka isku jirta laakiin hal dowlad oo calan hal calan ka dhexeeyo xiriirkan jarayna waa dhaqamada cusub hadda dalka kusoo kordhaya waaye waxaa la saadaalin karaa waxa weeye dalkan inuu fawdo galo meeshii laga yimid oo aada meel u dhib badan ahayd oo dhib badan laga soo maray inuu inuu maaragtay uu gadaal ugu laabto taasoo ah inay dalka foodu ka jirto taasoo ah in boqolaal hogaamiye kooxeed inay dalkan maaragtay ay ka soo baxaan laakiin waxaan rajeynaynaa insha allahu waxaas wax ka duwan inay kasoo bixi doonaan oo ah inay nimankaas isku afkartaan waxa dowladda federaalka ruuxeedu ay maaragtay ay oran karto waa waana waa waa waa macquul annaga waxaan rajeynaynaa taas weeye laakiin in la kala tagaho marnaba dalkan iyo dadkan danaguma jirto waayahay ugu dambeyntii adigoo noo soo gabagabaynayo haddii ay sidaan xaaladda kusii socoto xilligii doorashada la qabanayana wax yar ay ka dhiman yihiin ifafaaluhuna uusan u muuqanin inay doorasho ay dhacayso maxaa idiin muuqdo hadda oo isleedihiin way dhici karaan waxaa dhici karaa waxa weeye waa laba arrimo inay dowladdanu ay madax adagto oo dalkanu maaragtay oo dhib galo dhibku u galaho keliya maahan in qolo hubaysan oo kale soo baxda lakin dhibku galaho waxa weeye sarreynta sharcigu hadday baaba-od oo qolo walba say rabto iyadu ay sharciga u isticmaasho oo wadanka maandaynay dowladda ku socotaa afar sano ayay ku socotaa baarlamaanka hadda saddex bilood ama laba bilood meelahaas oo dhiman wax ka yar madaxweynaha waxaa u dhiman shan bilood iyo meelahaas oo dhiman marka waktigaas markuu dhammaado haddii dalkan nidaam kaleeto uu bedeli waayo runtii waa nasiib daro marka waxaa noo muuqanaysaa in mugdigeena noo muuqanaya marka waxaan isleenahay in loo baahan yahay in laysku yimaado oo shirkan dhuusa mareebka wixiisa la ballaariyo oo dowladda federaalka ay ka qayb gasho xisaabta siyaasaddu ka qayb galaan maaragtay guddiga ururada bulshada rayidka ay ka qayb galaan oo maalinta ugu horeysa oo markay ay kulmaan arrintaas ay kasoo baxdo annaga waxaan isleenahay dalkan hadda maanta in laysku yimaado oo laga wada tashto maadaama doorasho qof iyo cod aysan dhici karin halka la aadayo in dhammaan dadka maaragtay siyaasadda wax ku leh inay inay inay go-aamiyaan oo laisla go-aamiyo go-aan wadareed halkaas uu kasoo baxo annaga saasay noogu muuqata aada baad umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga daldhis mudane cabdiraxmaan cadow mudane waa mahadsan tahay hagaag dhegeystayaal barnaamijkii doorasho intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa inta aan ku kulmi doono toddobaadkan kan xigo sidaa iyo ammaan allah